waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose laga daafuray tartanka dhismaha biyo-xireen cusub oo laga hirgelinayo wadada hormarta shirkada hormuud ee xaafadda calanley waxaana qabashada qandaraaska dhismaha biyo-xireenka ku tartamaya ilaa lix kambani kuwaas oo codsiyadii laga rabay soo xaraystay biyo-xireenkan oo ah mid muhiim u ah bulshada reer kismaayo gaar ahaan xaafadda calanley ayaa la rajeynayaa in dhowaan uu bilowdo gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ka warbixiyey dhismaha biyomareenka wadada hormuud iyo sida ay u kala xulanayaan shirkadaha dhismaha ee soo codsaday biyo saarista waxaan u mahad celinayaa kambaniyada lixdaayoo soo xaraystay oo aan u malaynaya inay aqoontoodii iyo waayaarno ay leeyihiin maxaa yeelay waxaa la saarayaa waa biyo waa meel dhib badan dabcan ninka soo xaraystay waa nin wax isbiday way la tahay insha allahu tacaala waa arki doonaa waa idinka mahad celinayaa waxay tusaysaa dadku inuu weli au leeyahay kambaniyo u tartami kara waxyaabaha magaaladan u baahan tahay oo aan meel kale ka imaan waa idinka mahad celinayaa waxaan rabaa inaan guud ahaan mashruucan dowlad kaab oo shan sano ka socon doona magaaladakan runtiina meelaha badan taabanayo oo hadday noqon lahayd arrimihii bulshada iyo hadday noqon lahayd kaabayaashii dhaqaalaha dowladda hoose kismaayo way isgarab taagi doontaa waxay diyaar u tahay inay bixiso waxyaabihii iyada kusoo aadanaayoo lagu kabi lahaa oo bajasabooka noqon lahayd wixii lagu soo qaybtageed qoondada waxaan arkayey degmooyinka qolo hoos u dhigdhigtay laakiin annagu waxaan jecelnahay aan lamar one noqonno maxaa yeele waxaad la baxdid yaa ku goosanaysa injineere u a d b unisef waxaan rabnaa wixi aan la baxno in waxna laku qiimeeyo haddii intaanu la baxno boqolkiiba labaatan ama shan iyo toban degmooyinkii boqolkiiba shanta laga baxay isku qaybna laka dhigo dee waa cadaalad darro hay-aduhu ay sameeyaan iyo mashruuca inay taas waxaan malayaan laga fiirsado annaga mashruucan waxaan ku daranaa ka degmahaan boqolkiiba afar iyo toban pointy five waa lacagaadu badan diiwaanka meel loogu qora wasaaraddiina way joogtaa waxaan ugu daraynaa haruur weyn sanadka dambe inaan helno haddii alla idmo taasu intaas weeye walaashaan aan doorannay runtii waa qalbigii magaalada waana dhibaato weyn biyihii ku hayay waayo suuqa ganacsiga iyo guryihii aadka qurux badnaa biyahaas culays badan bay ku hayeen waddada inta hore oo hormuud aan u bixinnay hormuud baa dhistay lacag badan bay ku dhistay iyadoo codsigii ka jawaabtay dowladda hoose ee kismaayo ragga halkaan fadhiyaay aan u qornay ilaahay wuxuu noo keenay tan inaanu ku darno waxaan rajaynaynaa mashruucaas inuu si fiican u hirgalo si dadka uga faa'iidaysto oo u noqoto taariikh dadkaan u qabsoontay annaga waxaa naga ballanaa marka ciddii shuruudda buuxisa inaanu siino cid jeebka noogu jirto aan leenahay waa hebeloo saaxiib baatiina ma jirto nin walba wuxuu miiska soo saaray haddana aanu garanayno dhismaha biyo-xireenka wadada horumarta shirkada hormuud ee xaafadda calanley ee magaalada kismaayo ayaa qayb ka ah mashruuca dowlad kaab